الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأوا القرآن bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhagaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a maxaa ka jira in masar iyo eritariya ay dagaal wakaaladeed ka dhan ah etoobiya u soo xawilayaan soomaaliya iyo mas-uul ka tirsan xabashida oo ku baaqay in masaarida lagu canshuuro biyaha ay ka helaan webiga niil warbixin ayaan soo gudbin doonaa majalada taliska ciidamada maraykanka qaaradda afrika ee africom oo ka dayrisay dhaqaale la-aanta howlgallada afrika iyo korarhka jihaadiyiinta maleeshiyaadka maamulka ashhadla dirarka puntland oo dil iyo qabasho ka sameeyey deegaan xeebeed dhaca gobolka mudug shil khasaare geystay oo ka dhacay dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya sidoo kale waxaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan qaybta labaad xafladdii caleemasaarka naqiibka guud beesha talxe oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gado qodobadaas wixii soo kordha iyo hadalhaynta warbaahinta iyo guud markaa mareegaha islaamiga ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan walaalaha nuur cali warsame iyo eliyas ayaa barnaamijka igala qaybgalaya dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya maxaa ka jira in masar iyo eritariya ay dagaal wakaaladeed ka dhan ah etoobiya usoo xawilayaan soomaaliya dhanka kale mas-uul ka tirsan xabashada etoobiya ayaa ku baaqay in masaarida lagu canshuuro biyaha ay ka helaan webiga niil haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan ayaanu idiin diyaarinay waa kan walaalkeen eliyaas cabdulaahi There is a river in Africa. It starts in Ethiopia and ends in Egypt. And for 60 years, that river has been loading a gun.
أي عمل عسكري ضد السد دلوقتي هيهد السودان كلها وقد يصل إلى لأن هم هضبة عالية وإحنا في المنحدر
loolanada isdiidan ee ka jira geeska qaaradda afrika ayaa marba marka ka dambeysa yeelanaya wejiyo cusub wakhti xoogweyntu ay isku dayayaan in ay ku dulloolamaan shucuubta dulman ee mandiqadda arrinkaas oo keeni kara saameyn taban oo dhan weliba ah labada dowladood ee suntiga u haya siraacan geeska afrika waa masar iyo etoobiya oo ka mid ah dalalka ugu dadka badan qaaradda balse waxaa ku hoos lamaanan dhinacyo kale oo la kala safan dowladahan ishaya xukuumadda alqaahiro waxay ka baxday wadahadalladii kala dhexeeya xabashida ee looga wada xaajoonaya galka muranka badan uu ka taagan yahay ee qaybsiga biyaha webiga niil laakiin tallaabadaasi ma aysan noqon cadaadis siyaasadeed oo adis ababa ka hor istaagay dhammaystirka biyo-xireenka ugu weyn ee qaaradda afrika ee alnahda المشهد اللي حضرتك شايفه ده كان في سبتمبر 2025 العالم كله شاف اللقطة السينمائية دي لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد وهو واقف بيعيط متأثر أثناء عزف النشيد الوطني في حفل الافتتاح الرسمي لسد النهضة sanadii lasoo dhaafay ee laba kun shan iyo labaatan ayay etoobiya u xafladaysay dhammaystirka biyo-xireenkan oo ay ka dhistay halka uu ka soo burqado webiga niil dowladaha suudaan iyo masar waxay dhowr mar sheegeen in tani ay halis gelinayso wadaagga ay ku leeyihiin biyaha webiga niil sida ay baahisay shabakadda al ahraam ee xarunteedu ay tahay caasimadda qaahira masar waxay xagaagii lasoo dhaafay ay dareentay biyoyari dhanka webiga niil uga timid wasaaradda waraabka iyo biyaha ee masar ayaana bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay soo gaareen wax ka badan boqol iyo konton dacwad cabasho kuwaas oo uga yimid beeraleyda ku tiirsan biyaha webiga niil kuwaas oo ka ashtakoonaya nuqsaan ku timid biyihii beeraha ay ku waraabsan jireen kanaalka wararka ee alqaahira ayaa isna baahiyey in biyaha masaaridu ay yacbaan ay wasaqoobeen sababa la xiriira calowga webiga niil ee salka ku haya biyayarida malaayiin qof oo masaari ah ayaa ku tiirsan biyaha webigan iyagoona dareemay waqti xaadirkan halis weyn oo ku soo wajahan waxayna xukuumadda al-siisi ku cadaadiyeen in wax ay ka qabata arrimahan dowladda suudaan inkastoo ay ku mashquulsan tahay dagaal ahli ah iyo iska difaacidda maleeshiyaadka janjawiidka r s f haddana waxay qayb ka tahay dagaalka diblomaasiyadeed ee ay kula duuban tahay masar iyadoo etoobiya ku eedeynaysa xagaldaacinta biyaha ka yimaada webiga niil cadaadisyada diblomaasiyadeed ee etoobiya ay kala kulmaysa labadan dal waxaa barbar socda wax u eg dagaal qabow waxayna wajahaysaa isxulafaysi iyada ka dhan ah oo ay wadaan masar suudaan iyo eritariya macadka diblomaasiyadda etoobiya ee fadhigiisu yahay adis ababa ayaa warqad uu soo saaray bishii julaay ee sanadkan waxa uu ku eedeeyey dalal uu ku sheegay in cadow ay ku yihiin dhismaha biyo-xireenka alnahda kuwaas oo uu sheegay in ay hubeynayaan jabhada ku kacsan xukuumadda abiy axmed inkastoo macadku uusan magacaabin magacyada dowladahan haddana waxa uu ishaaray in qolqolatooyinka maxalliga ah ee etoobiya ay wajahaysa ay yihiin kuwa xuduudaha laga soo tallaabiyey xukuumadda adis ababa oo bilowgii hore ee khilaafka xoogga saari jirtay difaacashada mashruuceeda biyo-xireenka alnahda ayaa hadda bilowday ololo kicin dadweyne oo ka dhan ah masar iyo suudaan wasiirka waraabka iyo biyaha ee etoobiya ayaa bishii lasoo dhaafay ee ogosto waxa uu maxfal siyaasadeed kaga faanay in iyagu ay si buuxda gacanta ugu hayaan biyaha niil ayna suudaan iyo masar u maamulaan biyaha dhankooda aadaya hadalkan oo ahaa midkii ugu kululaa ee abid ka soo yara mas-uul etoobiyaan ah ayaa dhaliyey jawaab celinna ay dhinacyadu isdhaafsadeen waxaana muuqata in isku hursanaanta dhinacyada ay sii dhammaanayso waxayna darafyadu waqti xaadirkan u muuqdaan in ay hogaaminayaan dagaal qabow oo la isku bareerayo cutubyo ka tirsan ciidamada badda masar ayaa ku sugan dekedda magaalada musawac ee dalka eritariya halkaas oo tababare iyo taakuleen ay siinayaan ciidanka xukuumadda asmara masarna waxay tallaabadan ku sheegtay taakuleen iyo in ay adkaynaysa amniga biyaha badda cas shafaraw jaarsow waa wasiirkii hore ee biyaha iyo waraabka ee etoobiya haddana waa xubin ka tirsan xisbiga talada haya ee waddankaas waxa uu ugu baaqay xukuumadda abiy axmed in masar ay ka qaadaan lacaga magdhow ah sababa la xiriira ayuu yidhi isticmaalka webiga niil oo uu ku sifeeyey milkiyad ay shacabka etoobiya leeyihiin wuxuuna carabaabay in wax ka badan boqolkiiba siddeetan iyo shan biyaha masaaridu ay isticmaalaan ay dhanka etoobiya ka yimaadaan sidaasi daraaddeedna masar canshuur looga doonayo
etoobiya way sii socon doontaa wayna horumari doontaa cidina nagama hor istaagi karto inaannu ka shaqayno horumarkeenna dhisno biyo-xireennadeenna iyo mashaariicda kale ee la midka ah waxaan qabaa in dowladdeennu ay tahay in ay mowqif cad ka qaadato arrintan islamarkaana masar laga dalbado in ay bixiso qiimaha biyaheenna waxaan u arkaa in ay masar caado u tahay in ay mar walba sii huriso khilaafaadka la xiriira webiga niil etoobiyase mar walba waxay taageersan tahay in biyaha si cadaalad iyo sinaan ku dhisan loo wada isticmaalo arrintaasna dadaal weyn ayay gelinaysaa sababta ay arrintan usii kicinayaan waa wax iyaga caadi u ah sababtoo ah ma doonayaan in etoobiya ay horumar ka gaarto dhinacyada tamarta iyo kobaca dhaqaalaha intaba waagii hore waxay u malaynayeen in etoobiya aanay waxba ku qabsan karin khayraadkeeda gaarka ah hase yeeshee markii ay arkeen inay taas samayn karto way fahmeen inaan hadda leenahay awoodda aan mashaariicdeena ugu dhisan karno khayraadkeenna wakhtigaas hore hadda wuu dhammaaday maanta maadaama aan leenahay awood iyo karti ciidina nagama hor istaagi karto wax kasta oo aan doonayno in aan horumarkeenna ku xaqiijinno
warbixinno soo baxay waxay muujinayaan in masar ay bilowday taageera siinta jabhadaha mucaaradka ku ah etoobiya gaar ahaan tigre iyo amxaarada sidoo kale shacabka etoobiya ayaa muujinaya walaac amni oo uga soo fool leh dhanka soomaaliya islamarkaana salka ku haya colaadda biyo-xireenka alnahda saraakiil amni oo sirdoonka etoobiya ka tirsan ayaa laga soo xigtay in xulafada masar ay gudaha soomaaliya ka qorsheenayaan dhismaha maleeshiyaad ka dhan ah etoobiya cabsidan ayaana sii laba jibbaarantay markii midowda afrika uu oggolaaday in ciidanka masar ay ka mid noqdaan soo duulayaasha afrikaanta ee ku sugan soomaaliya inkastoo ay sii yaraanayso suuragalnimada in ciidamo masaari ah ay qayb ka noqdaan howlgalka eeyusom haddana waxaa jira heshiis iskaashi difaac oo sannadii dhex maray xasan gurguurte iyo cabdilfitaax al siisi kaas oo ciidanka masaarida u oggolaanaya in saldhigyo ay ka samaysan karaan badda iyo berriga soomaaliya xuduud beenaadyada ay soomaaliya la wadaagtay etoobiya ayaa laga dareemayaa feejignaan arrinkan ku saabsan oo ay samaynayaan saraakiisha etoobiya degmada doolow ee gobolka gada ayayna xabashidu si cad uga muujiyeen baqdintooda ku aadan in askar masaare ah ay cagta soo dhigaan xuduud beenaadkan etoobiya waxay bilowday in ay suuqgeyn u samayso suuragalnimada maleeshiyaad daacad u ah eritariya iyo masar oo soomaaliya laga soo abaabulayo iyadoo ka soo dhex hadlaysa dabadhelifyo soomaali iyada daacad u ah maamulka shahaadala dirirka ah ee jubbaland qaybtiisa gobolka gedo waxa uu ka mid yahay tiirarka xabashidu ay ku ilaalsata amnigeeda maxamed xuseen lafey oo ah dabadhilif taariikh madow u leh la shaqaynta etoobiya ayaa maalmo ka hor degmada doolow ku sheegay in halkan ay ka ilaalinayaan amniga etoobiya waxuuna ku baaqay wax la mid ah hadalladii ka soo yeerayay etoobiya ee ahaa in kooxo taabacsan masar iyo eritariya laga soo abaabulayo gudaha soomaaliya lafey waxa uu hadalkiisa ku dhidbay in hogaamiye kooxeedyadii gada ee caanka ku ahaa la shaqaynta etoobiya ay jidkooda ku taagan yihiin isagoona tusaale u soo qaatay cumar xaaji masalle
qolooyinkan ugu horreeyena xiriir wanaagsan bay lalahayan kuwii ka sii horreysay sidoo kale ilaa cumar xaajiya xasandeero degmadan joogay oo gobolkan gadana ka soo baxay muslimiinta ugu sarraysay ahaa qolada xiriirka ay la lahaayeen intii dowladda maxamed saad bare burburtay oo saldhigga u ahayd mar walba dowladda etoobiya ahayd dowlado kale annaga ma naqano maantana xiriirka ugu wanaagsanaa iyo taageerada ugu wanaagsanayd ayaan ka helnay xiriirka ugu wanaagsanaana waan la leenahay markii soomaaliya loo fiiray qaybaheeda kala duwan maxaa yeelay albaabkaan degannahay albaabka haddaan degannahay waxaa muhiim inuu marka ayakaa sidooda cadaawad fara badan bay leeyihiin soomaaliya waa la socotaan soomaaliya suu guddoomiyaha sheegay meel xasara meel xasaasiya maanta maraysaa waxa yeelayana waa dowlado shisheeye maanta nin xora ma jiro dowlad kasta ama kuwa caraba ha noqdaan ama kuwa reer galbeed ka noqdaan haddana waxaa ku soo birow niman carab ah oo egypt lahay iyo eritrea ku soo biray kuwaas marka jabhadaya asaasan ayaga in waxay ku yihiin deganaanshaha gobolkan dhan oo geeska africa iyo xasarad ku yihiin kuwaas xasaradaas ayadaa lasidooda hadda gudaha soomaaliya la soo galeen taas marka annaga siyaasiyiin annaga usoo jeedno waad arkaysaan idaacadaha waa dhegaystaan cadaawado fara badana loo muujinayaa suudaan baa shirar lagu qabtay kenya shirar lagu qabtay waxaasoo dhan meesha loo soo socdo oo leeyahay hadhow xaduuday la leeyihiin ku lagu tababaraysaan xogaa u hayno la rabo in carqalada lagu geliya xaduudahan deegaanka iyo gudaha etoobiya intaba meesha ay ka soo dhici doonaan ay ku fikirayaan waa gobolkan gado
sidoo kale waxay etoobiya ka shakisan tahay in maleeshiyaad muddo ku dhow sannad lagu tababarayay tuulada xanaan buure ee bartamaha soomaaliya ay qalabeeyeen xulafada masar ee qaybta ka ah loolanka ka socda geeska qaaradda afrika durbadiiba maleeshiyaadkan tababarka loo soo xiray ayaa markii ay ku laabteen dhulka soomaali galbeed ee ay etoobiya gumaysato waxay la kulmeen qaqabasho iyo raaf aanan caadi ahayn oo u muuqday in horey loo soo qorsheeyey sida ay faafisay warbaahinta maxalliga ah ciidamada liyu booliska ayaa loo xilsaaray qaqabashada maleeshiyaadkan oo la rumaysan yahay in masar ay maalgelisay balse markii dambe waxaa la wareegay xubno ka socday booliska federaaliga ah iyo sirdoonka etoobiya dhinacyo kale ayaa ku doodaya in kooxda riddada ee fadhigeedu yahay muqdisho ay maleeshiyaadkan doonaysay in ay ku wajahdo maamulka shahaadala dirarka ah ee fadhigiisu yahay kismaayo arrinta ay etoobiya ka shakisay ayaa ah sababta inta badan maleeshiyaadkan looga qoray dhulka soomaali galbeed ee kaabiga ku haya xuduud beenaadka waana arrin kale oo muujinaysa heerka uu gaaray dagaalka qabow ee dhinacyada u dhexeeya gunaanadkii loolanka aanan rasaasta gaarin ee geeska afrika uu wajahaya ayaa laga dardaarwarinayaa haddii aanan xal loo helin ayaana lagu warramayaa in xargaha uu goosan doono lana diiwaangelin doono xaalado qaraar oo soo celin doona xusuuso aanan horay loo mahdin aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen eliyas cabdulaahi waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxmed bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu idinkugu hayno waxaa ka mid ah majalad lagu magacaabo a d f ee africom oo ka dayrisay dhaqaale la-aanta howlgallada afrika iyo korarka jihadiyiinta african defence farm oo marka magaceeda lasoo gaabaya loo yaqaano a d f oo ah majalad milatari oo uu soo saaro taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa warbixin ay shalay baahisay ku sheegtay inay sii xoogaysanayso dhibaatada dhaqaale ee ku habsatay waxa loogu yeero howlgallada nabad ilaalinta afrika xilli ay sii kordhayaan ayay tiri khataraha jihadiyiinta qaaradda afrika sidaa warbixintu ay ka dhawaajisay khubaro amni iyo mas-uuliyiin ayaa ka arrinsanaya mustaqbalka howlgallada nabad ilaalinta afrika iyadoo ay soo baxday xaalad cusub oo muujinaysa awoodda jihaadiyiinta oo sii kordhaysa iyo maalgelinta caalamiga ah oo sii yaraanaysa sida lagu sheegay warbixin uu bishii may soo saaray machadka cilmibaarista nabadda ee stockholm taageerada dhaqaale iyo tirada ciidamada loo dirayo howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa sanadkii labada kun shan iyo labaatan gaartay heerkii ugu hoseeyey shan iyo labaatan sano waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayay majaladu sheegtay in bishii disembar labada kun shan iyo labaatan ay dirtay ciidan boqolkiiba sagaal iyo afartan ka yaray tirada ciidamadii ay dirtay labada kun lix iyo toban waana tiradii ugu hoseysay ugu yaraan tan iyo sanadkii labada kun iyadoo a d f ay warbixinteeda soo raacisay sawirka askarta eyusom ee ku sugan soomaaliya taasi waxay ahayd warbixintii webka soomaali mima oo lagu qoray maamulka deni oo dil iyo qabasho ka sameeyey xeebaha gobolka mudug waa cunwaan lagu qoray warbaahinta islaamiga ee caalamada faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa dil saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan xebeedka garaacad ee gobolka mudug halkaasoo maleeshiya ka tirsan oo kuwa maamulka ridada deni ku beegsadeen sida la sheegay kooxo hubaysan oo xeebaha ka howlgala weerarka maleeshiyaadka deni ka geysteen deegaanka garcad waxaa inta la hubiyey ku dhintay hal qof oo magaciisa lagu sheegay bilo galaal kaasoo dadka deegaanku sheegeen inuu ahaa nin ganacsada ah maleeshiyaadka maamulka deni waxay sidoo kale weerarkan ku qabteen sida la sheegay laba qof oo ka mid ah kooxaha maraakiibta ku qafalata biyaha waqooyi bari soomaaliya walow dadka deegaanku sheegeen in dadka la weeraray yihiin ganacsato websayteka caalamada warbixintii lagu qoray ayay taasi ahayd xubinta ugu dambaysa aynu kusoo qaadanayno hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ah waa warbixin lagu qoray websayteka riidowga alfurqaan waxaana cinwaan looga dhigay shil gaari oo khasaarooyina kala duwana sababay oo ka dhacay dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya saacadihii lasoo dhaafay waxaa dhulka n f d oo ay gumaysato dowladda kenya ee ka dhacay shil gaari oo sababay dhaawaca laba ruux iyo waxyeelo soo gaartay gaarigii shilka galay dadka ku dhaawacmay shilka ayaa kala ahaa hooyo iyo cunugeeda waxaana soo gaaray dhaawayo culus sidaa wararku sheegayaan shilkan gaari ayaa ka dhacay inta u dhacaysa banziya iyo magaalada madeera oo ka wada tirsan gobolka madeera xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mirigaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markaana idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen abuushayba
للدين كبرى طوفان المآسي
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada gedo intiinii nala socotay waxaan horay u baahinay qaybta koowaad munaasabad si heersare ah loo agaasimay islamarkaana ay ka qayb galeen wufuud ka socotay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gedo culimo golaha dhaqanka ee wilaayadaasi iyo ogaasyada nuuqabada waxgaradka salaadiinta iyo dhallinyarada beesha talxe ama reer ee ka tirsan beelweynta side kadib muddo afartan iyo shan cisho ah oo waxgaradka beesha talxe uu ka arrinsanayay aayaha iyo mustaqbalka beesha sidoo kalena ay dowro diini ah qaadanayeen ayay go'aansadeen in ay doortaan naqiib guud oo ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka kadib markii uu gaboobay ogaaskii guud ee hogaanka u hayay beeshaasi ugu dambeyntii waxay beesha naqiib guud u dooratay naqiib cabdishakuur qorane ogaas buulle oo ay si wadajir ah beesha ugu dooratay in uu ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka haddaba qaybtii koowaad ee munaasabadan ayaan horay u sii daynay caawana waxaad dhegaysanaysaan qaybta labaad ee xafladan caleemasaarka oo ay goobjoog ahaayeen wariyaasheenna aan idinku duwo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan oo ka qayb galay munaasabadii caleemasaarka naqiibka beesha talxee oo halkiisa inooga sii wadaa tabinta uu inoo soo diyaariyey waa hagaag weli waxaan ku dhex jirnaa tabintii ku aadana munaasabaddii caleemasaarka naqiibka guud ee beesha talxe oo halkan lagu caleemasaarayo waxaa munaasabadan goobjoog ah golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gado waxaa ka mid ah naqiib muuse maxamed bucul oo ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gado naqiib ku soo dhowow idaacadda islaamiga andalus waa dhowahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas kadib walaalayaal jirkii maanta wuxuu ku soo gabagaboobay si khayr badan xafladdii si nabadgelyo ah oo amni ah oo barwaaqo ah alxamdulilah naqiib guud ee beesha talxa ay ku dooratayna waan ka qayb qaadannay si wanaagsan ee sharaf leh ayaana u doorannay ayaguna jawi deggan walaalnimo farxad ayay muujinayeen annaga nuqubadah ka nuquba ahaan shirkan shirarkii hore wax ka hadidiilo badan buu noola egyahay waana ka jeclaanay waana ka sharaf badan yahay xagga amniga iyo xagga agaasinka iyo nooc walbaba maasha allah buu shirkan maanta ahaa naqiibka waxaan leeyahay naqiib soo dhowow ee alxamdulilahi rabbialcaalamiin ee weji cusub iyo walaalnimo iyo farxad ku soo dhowow alxamdulilahi rabbialcaalamiin kolkii nin kastaba dadka kolkii qabiilka uu dooranaya nin walba qalbigiisa iyo ficil ahaan baa loo fiiriyaa nin horeyba shareecada islaamka ku xun maadan ahayn haddana waxaan leenaha tiiyoo la labanlaabo saaxada jihaadka aan ka qayb qaadanno ku soo dhowow baan leeyahay asalaamu calaykum waa hagaag weli waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkii caleemasaarka naqiibka guud ee beesha talxa maareer gaar ahaan waxaan ku dhex jirnaa waraysigii aan la yeelinaynay golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gado waxaa markan mikrofoonkan ku wareejinayaa naqiib cumar shiidow cabdi naqiib ka soo dhow idaacadda islaamiga andalus kadib maxaa kaaga baxay xafladdan halkan ka soconaysa maasha allah maasha allah xafladdan waxaa iiga baxay xaflad qiimo badan maamuusan sharaf badan beel ka mida beelaha reersada ay ku wada tashatay ka soo baxeen natiijooyin wanaagsan ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisa ay isku raaceen naqiibna lagu doortay ilaahay baa ku mahadsan waxaa iiga muuqato xaflad agaasuman oo maasha allah maasha allah baan leeyahay xafladdan waa hagaag qaybihii dambe ee barnaamijkii tabinta ee ku aadanaa munaasabadii caleemasaarka naqiibka guud ee beesha talxa maareer ayaan markan isla soo gaarnay waxaa markan ila jooga oo mikrofoonkan ku wareejin doonaa hadduu alle idmo afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gado naqiib xasan cuhmaan biixi oo qayb ka ahaa xafladdan caleemasaarka naqiibka beesha talxe isagoo safar dheer u soo galay afhayeena ku soo dhow idaacadda islaamiga andalus jazaakumullahu khayran waa dhowaas munaasabadan aad joogta ee lagu caleemasaaraya naqiibka beesha talxe aad ka soo qayb gashay qaabka agaasinkeeda iyo waxay xambaarsan tahay bal faahfaahin naga sii jazaakum allahu khayran allah subxaanahu watacaala baa mahadoo dhan iskale walaalow xafladdani xafladihii aan ka soo qaybgeli jiray ee gobolka iyo kuwii ka baxsanaaba waxaad moodaa in ay wax dheer tahay sababtu waxaa weeye beesha horta naqiibku dooranayso waa beelaha ugu waaweyn beelaha sado ee gobolkan gadadego marka labaadna beeshu sida loo sheegaya taariikho badan ayay ku leedahay dalka soomaaliya guud ahaan beeshu cabaar bay naqiibku yuu ka maqnaa ahamiyadda ay maanta leedahay waxaan arkayaa marka ilaa soddon nabadoon in maanta laisku mideeyey oo ay u midoobeen naqiibkani keligii inay ka tala qaataan waa wax allah subxaana wa tacaala lagu mahdiyo waa wax xarakatu shabaab almujaahidiin iyo camalka iyo dhaqanka ay wadeen midnimada ummadda soomaaliyeed loogu mahadceliyo ayaga waa wax gobolka maxaayada walaayadeeda ay wakhti fara badan ku bixinaysay midayntan ayada ah jazaakum allahu khayran marka beesh waxaa iiga muuqdo haddii aad su-aashay xamaasad dheeraad ah oo ay wadato xafladdan maxaa ka mid ah marka hal iyo laba waxyaabaha aad leedahay xafladihii hore way kaga duwan tahay
xafladihii hore waxay oga duwan tahay kow beel saa u weyn oo saa u midaysan oo maaragtay saa oga soo qayb gashay tusaale beel waa jireen beel oo ayaga la egoo kale inay sameeyeen waa jireen laakiin waxaa ka soo qayb galay dee soddon ruux iyo afartan ruux iyo wax saas ah ayaa imaaday marka waxaan isleeyahay marka taas way oga duwan tahay oo xafladihii way oga duwan tahay waxaa kale oo ay oga duwan tahay waxaa fadhiyo culimmo waaweyn oo xaraka ah sida sheekh fu'aadoo kale ayaa nagala soo qayb galay sheekh cabdiwaaxid oo kale asagana waa ku jira culimmo waaweyn baa ku jirto marka ahmiyadda la siinaayo taas way oga duwan tahay waxyaaba badan ba iga muuqdo
waayahay ugu dambeyn beesha talxe sidaad sheegtay waxay ka mid tahay beelaha waaweyn sade maxay tahay fariintaada ku aadan beesha talxe ee hoggaankan cusub dooratay beesha talxa waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran horta hoggaan bay doorteen maantana waxay way mudoobeen fariinta aan u darihayo oo keli ah waxaa weeye inay garab istaagaan allah subxaanahu wa tacaala iyo kitaabkiisa inay garab istaagaan in ay u dareen qaadaan cadowga kusoo guduulay dalkeenna oo zaliibiga oo gabdhaheenna xijaabka ka dhigaya oo diinteen inaan ku dhaqanno noo diidan inay u istaagaan oo ay ku garab istaagaan mujaahidiinta guud ahaan dalkoo dhan khaasatanna gobolka gadasi looga saarlaa cadowgaas inay u istaagaan fariinta aan u farahayo waxaa weeye naqiibka ay doorteen inay kalsooni kula shaqeeyaan sida ay hortanada ka sheegeen ay nagu qanciyaan dalka iyo dadka iyo diintaba ay ugu garab istaagaan in kitaabka allah uu naqiibkaas ku hogaamiyo ayagana ay garab ku siiyaan fariin kasta oo wanaagsan oo u keenana ay ka qaataan insha allahu tabaaraka watacaala aad u mahadsan yahay afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gado naqiib xasan cusmaan biixi ayuu ahaa oo la hadlayay idaacadda islaamiga andalus kana warbixinaya wixii kaga muuqday xafladan qiimaha badan ee naqiibka ay ku caleema saaranaysa beesha talxe oo ka mid ah beelaha waaweyn ee beesha sade aad baa umahadsanta naqiib waxaan gabagabada ku soo dhoweynayaa markan oon kaga baxayaa xaggii nuqabada guddoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gado naqiib ibraahim moxamed cigaal oo isagana safar dheer u soo galay inuu ka soo qayb galo munaasabadan lagu caleema saaraya naqiibka guud ee beesha talxe ugaas ku soo dhow idaacadda islaamiga andalus kadib maxaa kaaga baxay xafladan safarka dheer usoo gashay بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله إلهي بمهتن سبحانه وتعالى وأنا أغمد علين هيا بهذا إعلامك وأنا دوهي أنت أسبع ذيقيد xafladan waxaa iiga baxay waa munaasabad aad u weyn waa munaasabad aad u qurxan waa munaasabad lasoo abaabulay in badana laga shaqeeyey waa munaasabad ay ka soo qayb galeen ummad fara badan oo beeshii shirku ku aadanaa ah waa munaasabad ay ka soo qayb galeen culummo qaali ah oo aad u qiimo badan oo culummadii maaragtay maanta islaamka ama jihaadka lafdhabarka u ahayd ay maaragtay ka soo qayb galeen waa maxaan leenahay munaasabad ama xaflad dooro laga qaatay diin badan iyo faham badan laga qaatay aakhirkeedii iyo gebagabadeediina maanta aan u taagannahay waan ku faraxsanay aadna waan u soo dhoweynaya muxuu yahay marka hadafka munaasabadda hadafka munaasabadda waa ikhtitaamka iyo shirki iyo gebagabadii waa wadatashi diineed oo maaragtay afartan iyo dhowr beri laga soo shaqeeyey iyo isbaraarujin iyo isla qaadasho fikirka meeshaas ka soo baxay oo seen diintannada ku koryeelnaa dalkannaga ku koryeelnaa dadkannaga ku barbaarinaa fahamkiisa diinood iyo aayihiisana aan u tusnaa sunnadii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaamna dadka maaragtay sidii loogu dhaqi lahaa bay maanta gebagabo u tahay waayahay waxaa tahay guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gado naqiib cusub ayaa inku soo biiray ka nuqaba ahaan sidee u soo dhoweyseen qaab noocee ayaad ula shaqayn doontaan waxaan u soo dhoweynay si kal iyo laab leh oo boqolkiiba boqol si weyn oo faraxsan baan u soo dhoweynay waxaanan u qabnaa himi aad u ballaaran naqabada inuu wax badan ku soo gurno maadaamaan beerta shareetalxa aan ku naqaanay ee wax la yidhahdo geesinimo dhiirinnimo maaragtay aragti fiican oo fadhido codkarnimo aan ku naqaanay waxaan leenahay ninkan maanta ninka koowaad oo raggaas golaha afartan iyo toddobada hadda marahayo ninka ugu khayr badan inuu noqdo ama wax badan ku soo kordhiyaan rajo badan ka qabnaa waayahay naqiibkan la doortay nuqabada ayuu ku cusub yahay adigana guddoomiyihii nuqabada ayaa tahay maxay tahay fariintii aad u diri lahayd adoo jaaliskan ka faa'iidaysanaya fariinta aan u dirahayo saacadda hadda maanta aan joogno laga bilaabo horta wuxuu ku soo biiray nuqabada gobolkuu ku soo biiray waa maaragtay nuqabada aan amiirka u ahay oo golahaygu ku soo biiray haddii hadda shirkan aan u fadhina maanta uu dhammaadana wadatashi iyo shuuraan gelaynaa halkaasaan shaqooyinkii aan haynay baan ku qaybsanaynaa haddeer shaqooyinka taagan oo maaragtay socdo inuu maanta oo maarata hadda taagan uu nagala qayb qaato halkaa uu shaqadiisa ka bilaabo shaqadaasna ilaa aakhirul maaragtay cimrigiisa inta ka dhiman oo maaragtay ku dhammaysto inuu shaqada islaamka u qumo oo asagoo maaragtay islaamka u taagan oo jihaadka u taagan oo islaacinta beelaha u taagan qorigiisa iyo booshkiisana wato oo cid kasta oo maaragtay maalinkaas meesha ay xabadda cadowga gaalaad ay uga soo forruntana inuu rido diyaar u ah macaskaraadka iyo maaragtay ragga inuu diriyo diyaar wax walba shaqadaas caamka oo islaamka asagoo hayo khaatumadiisa inuu ku sugo intaasaan u dardaarmahaya beesha talxe ee naqiibkan keysatay maxaad ayada u dardaarmaysaa beesha waxaan u dardaarmahayaa wactasimuu bixablilaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay kitaabkiisana qabsada ha kala tegina ismaqal baan idiin dardaarmahayaa isadeec baan idiin dardaarmahayaa israac iyo midnima idiin dardaarmahayaa maaragtay waxaan idiin dardaarmahayaa ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa inaad garab istaagtaan aad buu umahadsan yahay guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gado naqiib ibraahim moxamed cigaal ayuu ahaa oo safar dheer u soo galay inuu ka soo qayb galo munaasabadda caleemasaarka naqiibka beesha talxa amaareer oo ka dhacday deegaanka wargudowda aad baa umahadsanta guddoomiye jazaaka allah markan waxaan isla soo gaarnay qaybihii dambe ee tabintii ku aadaneed munaasabadii caleemasaarka naqiibka guud ee beesha talxeen ee naqiib cabdishakuur qorane ugaas buulle oo isagana maanta caleemasaarkiisa deegaankan uu ka dhacay naqiib ku soo dhow idaacadda islaamiga andalus asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku dhowahay waxaa la yidhaha magacayga cabdishakuur qorona ugaas buulle waxa weeye waxay dooratay beeshii dhalxa anigoon macnihii islahayn xilkaas waad raadsatay ama waxa weeye aad baad ma ogta adduunye jacayl aad u doonatay yay beesha isoo saartay kana dareemaya xil xoog badan oo xanuun inuu yahay ilaahayna u taala saaranaya inaan ku guulaysto ballanqaadayana wixii lii doortay oo wanaagga oo kitaabka qur-aanka manasalka ah khabiilka inaan ku hoggaamiye walaayada ama dowladda islaamka oo carrada islaamka ka talisana beeca kula galaya inaan kula shaqeeyo kitaabkaas qabiilkana aan ku dhaqa ilaahay idinkiis ayagana aan ka codsaday inay igula shaqeeyaan
waayahay naqiib allaha kuu fududay waa waa xil culus xilka aad qaaday een, beesha dalxa amaa reerna way ka soo qayb gashay oo masaajidkii waa buuxaa oo bannaankii waa buuxaa taas waxay muujinaysaa marka in beesha si wada jir ah ay ku dooratay E, doorashadan in lagu doorto maadaama cidda ugaas lahayd maxaa xilligan keenay Ee, waxa ku soo beegay xilligan waa sax weeye waxaa jiray ilaa saddex qarni afar qarni anigu ninka hadda igu codsiga ama waxa weeye aan ka soo gaaray shaqada oo beesha u soo bandhigay waxaa la yidhaahaa ugaas cabdi ugaas buulle ugaas xasan ugaas maxamed saa darteed ee waxaa odaygii aabbahayaa ugaas cabdi wuxuu noqday nin aad da'wo ah oonan shaqadii iyo sida wacyiga jira maanta aan ula qabsan karin saa darteed ayaa laygu soo saaray layguna soo biiriyey shaqada anigoo sida aan soo sheegayba xilkaas aad inuu u culise dareemaya odaygii oo shaqada saa soo jireenka u lahaa iyo khabiilka u garanaya ii idmaday shaqada sidaasaan ugu soo biiri bal ka waran marka farxadda beesha kolley halkan way ka wada hadleen nuqabaa hadashay ee ugaasiyaa hadlay nabadoonnaa hadlay dhammaan waxay sheegeen in ee, si wada jir ah lagu doortay marka raje intee leeg baad ka qabtaa in xilkan aad xambaarto oo beesha aad ku hogaamisa shareecada islaamka aad iyo aad in badanba wanaag waxaan ka rajaynayaa inaan kitaabka si wanaagsan aan ugu horkaco ilaahay idinkiis beeshana waxa weeye si kalsooni eh, oo cadaalad eh, oo dhab ah ayay ii dooratay raallina ugu tahay inaan ku hoggaamiyo kitaabka qur-aanka e anigana ballantaas ayada waan qaaday ayagana weji furan io kalsooni bay ku qabaan oon ka dareemayaa ilaahay idinkiis waxaana ka dhalan doona wanaag badan iyo waxa weeye dad badan oo isqabsado diintana u kaalmee islaamkana kaalin weyn kaga soo baxa
waayahay naqiib een, waxaa soo saarteen bayaan si wada jir ah beesha uga soo baxay waxaa ka mid ahaa qodobka ugu muhiimsanna ahaa inaad fariin u dirteen maleeshiyaadka ee riddada ah ee cadowga la shaqeeya gaar ahaan kuwa ka dhashay beeshan dalxe ee maanta hoggaanka kuu dooratay fariinta maxay ahayd Ee, waa sax weeye waxaan leenahay waxa weeye gaalo waad aragteen meesha ay maraysa islaamkana waxa weeye cizadii iyo sharafta uu leeyahay Ee, nimankaas waxaan fariin u diraynaa inta hadda goori goori ay gaarin kitaabahay ku qoran tahay islaamka inuu guulaysan doono gaalada iyo wixii raacana ma ogta ay dulloobi doonaan waxaan leenahay intaan la gaarin ehelkiinna cidda idin dhashay oo qaymaha badan oo kitaabka ilaahay u adeegaysa inaad soo raacdaan koorta ilaahay in maqasheed soo hanuuntaanna waa fariintaan u dirayna kuwa fariintaas qaadan waayo oo kaga faa'iidaysan waayo waa la sheegay kitaabkana wuu sheegay waxay noqonayaan gaala iyo ninkii waxa weeye raacaba waxa weeye waddadooda waa la sheegay ilaahay baa waddadiisa ku cadday kitaabka lagu cadday halkaasay noqon doonaan waayahay ee, naqiib ugu dambeyn xil adag baad qaaday oo aad u culus een, soomaalina waxay tidhahdaa gacmo wadajir bay wax ku gooyaan jaaniskan idaacadda ay ku siisay adigoo ka faa'iidaysanayo maxaad ka codsan lahayd beesha talxe amaan reer ee ku soo dooratay alxamdulilahi rabbialcaalamiin waxaan ka codsanayaa wax wanaagsan baan horta ka filinayaa waxaa kaloon ka codsanayaa inay ila shaqeeyaan kitaabka ilaahay igula shaqeeyaan wadajir iyo isku duubnaan igula shaqeeyaan oo wanaag ay igula shaqeeyaan dhalasho iyo odaynimo iyo dhaqan iyo aqoon intaba iguna inay igula shaqeeyaan baan codsanayaa ilaa dhaqankiibay iiga horreeyeen ayagaa iiga waaweyn inay itoosiyaan itowjihiyaan kalsooni igula shaqeeyaan wixii qaladaad ay iga saxaan ilaahay idinkiis annagoo diinta u wada kaalmaysanayn ilaahay dartiisna isku xirayn waxaan rabaa in ay intaas igula shaqeeyaanna waan codsanayaa sidoo kale walaayadana waxaan ka codsanayaa inay ila shaqeeyaan waxa weeye waa dad islaam ah waa dadka diinta u adeegayay waa dadka diinta u ciidanka ah ee walaayada waxaan ka codsanayaa inaan ay ila shaqeeyaan anigana si kalsooni aan kula shaqeeyo oon ku kalsoonahay ilaahay dartii ayagana inay igula shaqeeyaan baan codsanayaa aad buu u mahadsan yahay naqiibka guud ee beesha talxa amaareer waa naqiib cabdishakuur qorane ugaas buulle oo u warramayay idaacadda islaamiga andalus waayahay markan gabagabada ayaan kusii sikanaynaa waxaan mar kale mikrofoonka ku wareejin doonaa casaam carafaad wakiil wareedka idaacadda islaamiga andalus ee wilaayadda islaamiga ee gado bal in isagana ah uu igala qayb qaata gabagabada barnaamijka maadaama barnaamijka in muddo uu soo socday casam barnaamijkan muddo ayaan soo wadnay tobin baan wadnay dhanka kalena waan ka duubaynay gabagabadii ayaan isa soo gaarnay odayaal badan baa hadlay bayaankii baa la akhriyey curumaa hadashay kelimaadkii markaad aragtay xafladda sida meeshan loo soo camiray markaad aragtay maxaa kuu muuqanaya ood isdhihi karta xafladdan way xambaarsan tahay xasanoo sidaad la socoto wuxuu ahaa xafladan xaflad aad u qiimo badan oo caleemasaar ay ku samaysanaysa beesha dalxe sida aad arkaynay waxaa halkan ka dhacay waxyaaba cajiib aad u cajiib badan waayo beel dhan aya waxay isku ballansatay inay u istaagto ku dhaqanka shareecada islaamka inay u istaagto beeshaasoo ka tirsan beelweynta side waana beesha dalxe halkan waxaa iskugu imaaday culimo udiin mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo heer xarako iyo golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo sidoo kale waxaanu la soconnaa xasaanow halkan waxaa ka dhacay kelimaad aada u qiimo badan oo ay soo jeediyeen ugaasyo nabadoonno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ergada kasoo qeyb gashay meeshan ilaa ku dhowaad san hore shan shan boqol oo ergo ku dhowaad ayaa halkan fadhido sidoo kale waxaa iyadan waxaa layaabka ay lahayd masaajidku waa buuxsamay oo banaanka kore ala joogaa ala joogaa sida hadda kuwa muuqato waad aragta dad badan badan oo midanaanka tuuran baad aragtaa waayo waxaasan waxaa keenaya aan islahayd maanta beeshan kor u qaado ku dhaqanka shareeca islaamka ay samaysay isku duubnay ay samaysay hal hoggaan oo mideeyo cazaam carafaad ayuu ahaa wakiil wareedka idaacadda islaamiga andalus oo igala qeyb qaadanayay tabinta barnaamijkan ku aadan munaasabadda caleemasaarka naqiibka guud ee beesha talxa maareer oo ka qabsoontay deegaanka wargaduude ee duleedka degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee gado cazaam aad baad umahadsan tahay waxaan markan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkii tabinta ahaa ee ku aadanaa munaasabadii caleemasaarka naqiibka guud ee beesha talxa maareer oo ka soconaysay gudaha deegaanka wargaduuda ee wilaayada islaamiga ee gado waxaa goobta ka hadlay islamarkaana munaasabadda soo xiray oo soo gebagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ee gado sheekh luqmaan abu anas isagoona goobta ka jeediyey waaliga kelimad dhinacyo badan taabanaysay ugu dambeynna goobta ku guddoonsiiyey naqiibka guud ee beesha talxe kitaabka qur-aanka kariimka raayada towxiidka iyo qori iyo boosh loogu talagalay inuu ku difaaco kitaabka iyo raayada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن بعد التحية waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala nicimka uu noo galay oo aanu lahayn meel ay ka bilaabato iyo meel ay u dhammaatay intabo allahaasaan u mahadcelinaynaa subxaanahu watacaala tun bacdigeed waxaan u mahadcelinaynaa akhyaarta beesha reer talxo oo waxaa weeyaan muddada la soo sheegay halkan ku qaadanaysay isuguna daraasaynaysay kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala inay daraaseeyaan beeshaas waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ayagana waxaanu leenahay ilaahi subxaanahu watacaala ha idiin barakeeyo qodobka labaad ee aan beesha u dardaarmaya waxaa weeye in waxaa weeyaan diriskal in waxaa weeyaan xaqa uu leeyahay la guto leanna nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay xaqa uu kugu leeyahay qofka diriska ah maantana waxaa soo baxday in badan in diriska acdaal laga dhex abuurayo lasdhibaataynayo lasdilayo intaas ayaa muuqata taana waan ka digaynaa insha allahu tacaala waxaannu leenahay dadka diriska xaqa uu nagu leeyahay talkayo aan gudana maadaama hore aad u ballanqaadeen inaad ilaali doontaan xaquuqa diriska uu idinku leeyahay waxaa kaloo aan rabaa inaan u dadaarmo naqiibka beesha ay waxaa weeyaan isugu geysay karaamadda iyo waxaa weeyaan maanta codkeedii iyo waxaa weeyaan maalkeedii iyo waxeedana ay duldhigtay waxaan rabnaa naqiibow waajibka ku saaran maanta waa waajib culus ummad baa lagu dhiibay waxaan rabaa inaan kugu daro hal taxiroo gaaban waxaan leeyahay tale iyo ismaqal baay ummadu tabarku leedahay ee tusbax go'ay tiraa lagu nuqaatuhu la geliyaayee qori toora tooraha ka jabay taana tari maayo markaan saa ku leeyahay qori toora tooraha ka jabay waxaan ku wadaa nimaan towxiid lahayn waa qori toora tooraha ka jabay weeyaan ummadaada marka towxiidku ugu yeer ummadaada marka hal ha kuu noqotaan ku leeyahay waxaan u leenahay ninkaas ad keenteen ee maanta waxaa weeyaan naqiibka waxaa weeyaan beesha talxo hoggaami doona ah taladan aad u dhiibateen annaga ka walaaya ahaan annagoo ku hadlaya afka xarka shabaal mujaahidiin sidaad horta u keenteen baan idinla qaadannay waxaannu leenahay beesha marka insha allahu tacaala waajibaadka koowaad oo idiin saaran ee walaayadan idinka xaqiijinaysa waxay tahay waa inaad jahaadaan maanta jahaadku cayniga ee faraducaynka ee dusha naga saaran ilaahay nagu waajibiyey ee toddobaatan jirka iyo sagaashan jirka laga rabaayey waxaan ugudinku baaqaynaa jihaadka ayada inaad nala garab istaagtaan waxaan leenahay dhalxow dhaarta aad dhaarateen dhiirigeli weeye dhab u qaata dhadhan ma lahan caqiidada hadday dhuuxo kaa gelin dhashaada ay sugtaa xaajidaad dhowrta abid bulsho dhacan dhulkeedii la dhacay dhoohan baan nahay soo ma arkaysaan aw dhulkayna awe sadeedii waxaa weeyaan degmo waxaa weeyaan maanta maxaan ka inaad ogtihiin yar soo ma taariikhda ma duugowdo waxaan rabaa insha allahu tacaala gunti iyo gebagabadaan maraynaa naqiibka waxaa la yidhi waa naqiib beesha talxo ku hogaami doono shareecada islaamka waxaana tusaale ugu filan boorkaas meesha waxaa ku qoran kitaab qur-aanna sawirkiisa waad arkaysaa waa kitaab qur-aanna waxa kitaabka qur-aanka xaraasada waa ay ku hareeraysan waa qori aaka ah iyo booshkii lagu ridi lahaa marka waxaa weeyaan la raba cadowgu in la dilo intaasoo dhan waa tusaalo waxaan marka rabnaa insha allahu tacaala naqiibka beesha ay dooratay inaan ku wareejinno marka ugu horrayso kitaabka qur-aanka kariimka soo istaag waxaan ku wareejinaynaa kitaabka qur-aanka kariimka ah waxaa kaloon rabnaa inaan ku wareejinno raayada aad arkaysaan waxaa ku qoran laa ilaaha ila allahu maxamed rasuulullah waxaan dufaacaynana waa ayada raayadaas waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa inaad ummadaado zamam ugu noqoto gacanta midigta ku qabato ayadana naga qaad naqiib ummadaadana ku hogaami waayahay haddii raayadana la haayo kitaabkiina la haayo dufaacu u baahan yahay dufaaciisu waa qori aakaa qorigaas meesha ku waxaa weeyaan ku sawiran sawirkiisana weeyaan waa qori cusub waad arkaysaan qorigaasna waa qoriga aad ku dufaaci laheed kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo sunnadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan kuu raacinaynaa qoriga lafiis haddii la helay wax lagu rida u baahan yahay booshkiaan raacinaynaa kaasna waxaa weeyaan waa booshkii xabadaha ay ku jireen cadowgu lagu dili lahaa ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan sheegnay oo waxaa weeyaan qowlkeenna ka soo baxay kuwii ficil u bedelo ilaahay diinkiisa u nusray allaha naga dhigay subxaanahu wa tacaala beeshan aad iyo aad bay u mahadsan tahay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa subxaana wa tacaala kuwii u gargaar allah naga dhigo kelmaddeennii intaas ayaan ku soo gebagabaysanaynaa haadaa wbillaahi towfiiq wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii tabinta ahaa ee idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus ee aan ka soo tabinayna deegaanka warguduuda ee duleedka degmada celcadde barnaamijkaas oo ku saabsanaa caleemasaarka naqiibka guud ee beesha talxaan maanreer oo dhowaan ka dhacday gudaha deegaanka warguduude intaa barnaamijkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu